الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك وأنك يا لطيف كتاب الحج والعمرة haadaa kani kitaabu lxaji xajka kitaabkii lagu sheegay weeye iyo walcumrati cumrada wa fiihi dhexdiisa sabcatu abwaabin toddoba baabba ahaatay iyo wakhaatimatun mid khatimaysa albaabu alawalu baabka hore fii fadaa'ililxaji buu ahaaday xajka fadaa'ishiis xajku waxaa weeyaan baytulxaraamka oo loola qasto camalkan in lala yimaado nusub xajka waxaa la faral yeelay sanadkii shanaad ee hijrada ama sanadkii lixaad waa calayhi ljumhuuru culammadu saasoo badan yihiin sanadkii sagaalaadii oo dambe ayaa rag sheegayaan waxay jumhuurtu wataan daliil waxaa ka mid ah waatimu lxaja waalcumrata lilaah oo aayaddaasaa waxaa la leeyahay sanadkaa soo degtay xajku waa arkaanta islaamka mid ka mid ah wa huwa macluumu min addiini bidaruura waxyaalaha diinta daruura ahaan la yskaga garanayo fiiro horaadda lagu garanayana waa ka mid oo qofkii diidah ama jaxdiya xajka waa gaaloobaya ilaa inuu yahay qof islaamnimada ku dhow wakhti dhow soo islaamay ama meel culimmada kafa ku soo barbaaray mooyaane waxaa la leeyahay xajka xikamtiisa waxaa ka mid ah in dembiga lagu dhaafo faqriga qofka in macnaha looga kaxeeyo tacaaruf bayna alaqaaliim alislaamiya waxa weeyaan aqaaliimta ama manaadiqda islaamka dadka ka kala imaanaya inay isbartaan in loo turo ahluxaramaynka maxaa yeele dadkaa tegaya faa'iido badan bay ka helaan xaramaynku waxaa kaloo ku jira ducadii nebiyullaahi ibraahim oo la ajiibayo calayhi salaam oo uu yidhi ilaahay markuu baryayey wajcal afidatan min annaasi tahwi ilayhim waxaa ka mida baa la yidhi xajka xikamtiisa bacsiga in lagu xusuusto markaa dharka iska dhigtid inaad soo xusuusatid maalinta dambe oo laysi soo saarayo waxaa ka mid a xikamta xajka ilaahay hor istaaggiisa maalinka qiyaamada ha dhowti taasna waxaa ku xusuusanaysaa markaa carafo taagan tahay istaagga kale inaad ku xusuusatid marka aayaad waaweyn hadda fiihi aayaatun bayinaat maqaamu ibraahiim waman dakhalahu kaana aamina aayaad waaweyn baa meeshaa ka jiro oo cajaa'iba weeyaan can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu can اnabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi man xaja qofkii xajiya lilaahi ilaahay u xajiya lilaahi liajli illahi ilaahay dartii qofkii usoo xajiya falam yarfus aan rafsi samayn xumaan samayn walam yafsuq aan faasiqnimana samaynin rajaca waa noqday ama waa noqdaa ka yowmi waladathu ummuhu hooyadiis maalinkay dhashay oo kale isagoo la mida macnaa dembi oo dhan daahirka ah qofku markii hooyadii dhasho dembi ma leh markaa dembigii o dhan baa laga tirtiraya wa calayhi bacdu culimmada qaar baa saa qaba waa lidaahir alxadiid ilaa xuquuq alaadamiyiin baa laleeyahay binu aadamka xaqiisa iyada waxaa lagama maarmaanay inay ama saamaxaan amaba adduunka loogu gudo oo xaqoodii adduunka loogu gudo wa canhu can اnabiyi salى اllahu alayh wasalama qaala nebi wuxuu yidhi alcumratu cumro ila alcumrati cumro kale laga gaarayo kafaaratun tirtirid bay u tahay limaa baynahumaa waxa labadooda u dhexeeya cumro iyo cumrada kale ku xigtaba inta udhexaysa waa tirtiraya marka cumrada in la badin kara xadiidka laga qaatay walxaju lmabruuru xajka mabruurka ee lagu baarinimada sameeyey oo qofka la imaanaya ee dembi iyo istusus iyo xumaan oo dhan alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam allahuma akrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahmi waftax calayna bimacrifati اlcilm waxasin akhlaaqana bilxilm wasahil lana abwaaba fadlika wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxama alraaximiin رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك ومنك يا لطيف وعن كسجرنا كتاب الحج gaar ahaan waxyaalaha qofka muxrimkaa laga xarimay waxaan soo marnay dharka qaybo ka mid oo aan loo ogolayn iyo diibka waxa uduga ah wa minhaa waxaa kaloo ka mid a waxyaalaha laga xarimay muxrimka qatlu saydi saydka iyo ugaarta laynteeda ila daara minhu midka daarigaayo wax dhibaya mooyaane ugaarta waxa weeyaan sayidka hadda waxaa looga jeedaa xayawaan kasta oo dhulka jooga oo aan badda ku jirin walow shimbirba ha noqday qofka xajka jira ee xarman ama cumrada looma ogola dilkana waxaa looga jeedaa inuuba usoo hadduu doona yuusan dilina inuu cayriyo oo usoo bambaxo oo lama ogola dilo oo fiijiyo oo waxaasoo dhan qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi uxilla waxaa laydiin xallilay lakum idinka saydulbaxri badda ugaarteeda iyo wa dacaamuhu baxriga dacaamkiis waxa la ala wixii dacaama ku jirana waa laydiin ogoliyey maxaad laydinku xallilay mataacan lakum raaxayn laydiin raaxaynayo idinka xalaal buu idin yahay idinka iyo walisayaarati kuwa musaafiriinta kuwa musaafiriinta ee iskaga dhex safraya wa xurima calaykum waxaa laydinka xarimay saydulbari barriga ama biriga ugaarteeda wax allaale ugaarta biriga joogta qofka xajka xihan ama cumrada looma ogola waasamaa dumtum xuruman intaa muxrimiin daa'imsantihiin intaa muxrimiintiin wey marka inaan xirnayn waa laydiin ogolay ilaa maaragtay ugaarta xaramka mooyaane iyada marna lama ogola waataquu llaha allah ka yaaba alladii allahaasu ilayhi xaggiisa tuxsharuuna laydiin soo xashrinayo allaha xaggiisa laydiin soo celinayo allaha ka cabsada weeyaan ugaarta badda marka iyo baddu wax kastoo ay soo tuudho wax xataa adoo aan ugaarsan haddii baddu shay meyd oo aan aadan la gowricin baa iska soo tuudho waa iska xalaal haddii ma garanaysa aan caafimaadka iyo usan waxyeelayn oo ur iyo waxa usan yeelan waa la ogolyo can ibni cabbaasin waxaa laga wariyey radia allahu canhuma qaala ibnu cabbaas baa yidhi ahdaa wuxuu hadiyeeyey asacbu bnu jahaama sacb bnu jahaama ninka la yidhaahdo ila nebiyi buu usoo hadiyeeyey sala allahu calayhi wasalam ximaara waxshin dameer farow ugaarta noocaas buu nebiga usoo hadiyey walxaaluwa isaguna muxrimun ou muxrim yahay nebigu muxrim buu ahaa faradda nebigu waa celiyey hu ximaaru waxshigiya calayhi saxaabigii sacb binu jafaama waa ku celiy hadiyaddii kama aqbalin wa qaala wuxuu nebigu yidhi lowlaa annaa annagu muxrimuuna aanan ahayn haddaanan xarmanayn oo muxrimiin aanan ahayn taa haddii lalaayahay lama le'eh laqabilnaahu waanu kaa aqbali lahayn minka adiga waanu kaa qaadan lahayn si kale kugumaana soo celine ee muxrimiin baan qof muxrimana in wax loo ugaariyo lama ogola inuu isagu wax ugaarsadana lama ogola wa fii riwaayatin waxay ahayd uhdiya waxaa loo soo hadiyeeyey lahu nebiga cudwun xubin oo min laxmi saydin ugaar sayd hilibkiis faradow nebigu waa celiyey ciddii usoo hadiyeysay buu ku celiyey wa qaala wuxuu yidhi innaa annagu laa naakulhu cuni mayno sababtu waa maxay innaa annagu xurumun waxa weeyaan xurum baan nahayoo waxa weeyaan muxrimiin baan nahay xurumun rawaahu waxaa wariyey xadiidka alkhams shantii ayaa warisay haddii qof kaloo iskii isagu iskaga ugaarsaday oo xalaala qof muxrima hilibka ugaarsaday wax ka siiya taa lama diidana laakiin qof muxrima inuu wax ugaariyo ama qof muxrima qof kale ugaar u dirsado ama qof kale isagoo isxilqaamoo kan dartii u ugaariyo muxrimkaa intaa midna lama ogola can jaabirin baa laga wariyey radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala nebigaa yidhi saydulbari barriga ilaa badiyo berri baa kala jire barriga ugaartiisu lakum idinka xalaalun ba odeey walxaal antum xurumun haddaa xataa muxrimiin tihiin waase maa lam tasiiduuhu intaynaan idinku ugaarsan ugaarta baadiyaha waxaa laydiin ogol yahay oo xalaal idiin tahay haddaynaan ma garanaysaa idinku ugaarsanin oo amase yusad lakum laydiin ugaarin haddaad se ugaarsataan ama laydiin ugaariyo maya ha taa lama ogola rawahu asxaabu sunani baa wariyey waqaala shaaficiyu inahu buu yidhi xadiidkan axsanu xadiisin xadiidkan ugu wanaagsan weeye fi lbaabi a macnaha waa xasan loogama jeedo xasan iyo saxiixii xaggaa la aadin baabkan waxaa ku soo arooray axsanu xadiisin fi lbaab bay dhahan culimmadu markay masalan baab baa la qoraya markaasaa leeyahay asaxu maa warada xadiidkan weeyaan ama axsanu xadiisin kan weeyaan axsanu xadiisin oo filbaabi ahaaday weeyaan marka xadiidka waxaa laga qaadanaya ugaarta beriga qofka muxrimka haddaan loo ugaarin isaga ee cid kalaa ugaarsatay xalaal bay u tahy wa calayhi اljumhuuru wa maalikun washaaficiyu wa axmedu imaamu axmed waa ardayga imaamu shaafici ardaydiisa ninkii ugu cajo badnaa weeyaan rag ninkii ugu weynaa weeye jalaalada macnaha xagga da'da maaha xagga sharafta iyo cilmiga waaya marka waa inuusan isagu dhihin alla iisoo ugaariyo can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala abi hurayra wuxuu yidhi qaala abi hurayra wuxuu yidhi kharajnaa maca nabiy baan baxnay sala allahu alay wasalam fii xajin xaj baan u baxnay dhexdiisa o cumratin cumraan dhexdeed baxnay fastaqbalanaa waxaana soo qaabilay rijlun jamaaco koox oo min jaraadin ayaxa jamaacad dhan oo ayaxa koox dhan raarac raxanraxan buu isku raacaa hadda la ayaxi waa moogtaa dadkii waaweynaayo awal yaqaanay dadkii yareeraha hadda yaan dhowtay barteen meelahan markuu soo galay reer iska reer magaalkii laasaaba ma yaqaanin moogta waxa weeyaan marka isaga waa dhowta waddanka qabsaday waxa weeye raxan dhan oo ayaxaas baa waxa weeyaan na soo qaabilayo naga hor timid waa bahal cajaa'ib oo tiro badan oo iska yaacayo oo khatar ah fa jacalnaa waxaan gudagalnay nadribuhu inaan garaacayno ayxi bisiyaadinaa jeedalana jeedalladanadayo wa cisiyinaa ulahanaga a faqaala nebi baa yidhi sal alla alay slam kuluhu iska cun ayax fa ina isagu min saydilbaxri badda ugaarteedu ka mid yahay badda u badan yahay ugaarta baxrigu ka mid yahay waa iska cuni kadhaan weeyaan xaj iyo cumro idinkoo ku jira la ugaarta baddana waa la ogola rawaahu tirmidiy waa abu daawuud laakiin sanadku waa daciif walidaa dacfiga ku jira sanadka dartii baan lam yaakhud aysan uqaadin u qaadanin bihi xadiidkan aljumhuuru culimmadu ma qaadan jumhuurtu iyo waasxaabulmadaahib a'immada madaahibtuna ma qaadan a'immat lmadaahib iyo aljumhuur ma qaadan maadaama xadiidku daciif yahay waa kana waa badda lagu leeyay waa kan baadiyahuna bahalka yaacaya can xabsata waxaa laga wariyey radia allahu canha can nabiy sala allahu alay wasalama qaala nebigaa yidhi khamsun shan oo min adawaabi daabadaha ka mid ah waxyaalaha dhulka tukuba macnaha dulmara daaba waxaa la yidhaha wax allaale wixii dhulka dulmara laa xaraja wax dembiyah ma ahanin calaa man qatalahunna shantaa qofkii dila kullu maa yadibu cala alard wax allaale wixii dhulka tukuba alquraabu mid waa quraab waa tukah walxidaatu bahalshaan faragoysta la yidhaahdo oo daftadaayoo ma garanaysaa caruuraha iyo hilibka maarata ka dafta oo taas weeyaan ta labaadna xoogaa magacii loo yaqaanay walfaaratu midna waa jiirka walcaqrabu midna waa dabaqalooca walkalbu midna waa ayga alcaquuru boqnogoyska wa fii riwaayatin waxay hamsun shani fawaasiqu waa faasiqyaal yuqtalna waa lagu laynayaa fi lxilli xilli iyo walxarami xaramka xilli iyo xaram a mel allaale meeshii lagu arko waa lagu dilayaa alxayatu baa lagu bedelaa abeesada waalquraabu waa tukaha tukoo dhan maahae alabqacu dhinacyada cad dhabarka iyo caloosha iyo tukaha cad iyo walfaaratu jiirta waa jiirka iyo walkalbulcaquuru ayga boqnogoyska ah iyo walxudaya bahashaas daftadaayo ma garanaysaa caruuraha iyo hilibka ka dafto oo maaragtay hadday doonto intay wax ku dhufato waxaas la caradha weeyaan marka xadiidka waxaa lagugu baraarujinayaa tukaha iyo bahashan faragoys iyo waxbaa la dhahaa daftadaa wax kasta oo baal leh oo baalka wax ku dharbaaxyo isagoo ku baallaheedu cidiya leeyihin wax ku dhufata waa looga qiyaas qaadanaya caqrabkana waxaa looga qiyaas qaadanaya waa dabaqalooce wax kastoo sun leh oo caloosha ku socda ilaa beerkoosaa ugu socdaay waa la dilayaa wey shantan keliya maaha eygana waxaa looga qiyaas qaadanaya wax kastooo mici leh oo ilka leh oo ilkahaas wax ku dila sida libaax iyo shabeel iyo baashaan diib iyeyda iyo waxaasoo dhan waxaanoo dhan fawaasiq maxaa loogu magacaabo dadkay kusoo dulbaxaan oo xadday tallaabaan oo waclay tama wey marka wax kastoo wax dhibaya waa la dilahaya meel kasta iyo wakti kastaba dhibtiisaa ummadda laga joojinahaya marka ila daara min wey tan wax dhibaya mooyaane waxa kaloo dhan waa waa waa yadii lagu lahaa waa waa kaas kitaabu waxaa noo imaan doona la yidhaahdo xayawaanaad iyo ma garanaysaa bayaanulxayawaanaad baa noo imaan doona oo kitaabu sayd wadabaa'ix xaggaasaa looga hadlaa wa minhaa waxaa ka mid a waxyaalaha la manciyada oo loo diidan yahay xaajiga ama muctamirka annikaaxu nikaax wax ma guurin karo mana guursan karo isagoo xajka jira ama cumro xihan can abana bni cuhmaan radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi samictu abi abbahay baan maqlay yaquulu xaaluu leeyahay qaala rasuulullaahi baa yidhi sala allahu calayhi wasalam laa yankixu ma nikaaxsado almuxrimu midka wax xirman walaa yun walaa yunkixu mana nikaaxiyo cid isagu naftiisa waxuma nikaaxsado waa midda hore walaa yunkixu hayrkiisna waxuma nikaaxiyo haye walaa yakdubu waxnana ma doono isagoo horta naftiisa waxuma nikaaxsado waa tan hore yunkixu middaan yaadu godan tahay cid kale waxuma nikaaxiyo weeyaan aa wilaayo hadduu weli yahay waxma nikaaxin karo gabadhiisa ma guurin karo lama wakiilan karo waana xaaraam caqdiguna asixi mayo وعليه الجمهور سلفا وخلفا ومالك وشافعي وأحمد way wax ma doono oo ma garanaysaa gabar ma doono doonidii caadiga ahayd xataa looma ogola inuu guursado iyo waxa baabka dumarka o dhan baa ka xidhan marka doonidda iyadu waa karaahiyo can ibni cabaasin waxaa laga wariyey rawahu alhamsa ila albukhaari can ibni cabaasin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi tazawaja الnabiyu sala allahu alay sl nabigaa guursaday maymuna xaasaskiisii mid ka mid oo maymuuno la dhihi jiray walxal waa muxrim oo muxrim yahay hoosetii la diidanaa maa qof muxrima inuu wax guursado muxrim lama ogola inuu wax guursadaabaa la soo marnay rawaahu alkhams waa laga daba imaan doonaa xadiidka wa qaala saciid ibnu lmusayib ayaa wuxuu yidhi wahima waa gefay ibnu cabbaas oo xadiidka hore wariyey kii haddaan soo dhaafnay fii daalika arrinka waa ku gafay yidhi nebiga oo muxrima muxuu ugu gafay waa linfiraadii la keliyoobidiisa ibnu cabbaas bihi xadiidkoo la keliyoobay can ruwaati اlxadiidi xadiidka raggii wariyey iyo ruwaaddiisana dadkii wariyey oo kala keliyoobay alladiina ruwaaddaasoo minhum uu ka mid yahay aan kuu magacaabaya abuu raafic nin la yidhaahdo iyo wa maymuuna gabadha maymuunaa nafsuhaa iyada lafteeda gabadha la guursaday lafteeda diidan nebigu inuu guursaday isagoo muxrima majidha bay leedahay nebigu muxrim maahayn markuu guursaday abu raafic waa ruwaaddiisna ku jira waa diidany marka ibnu cabbaas waxa la yidhahda inta waa ku gef faqad qaalad iyadu waxayba tihi gabadhaani radia allaahu canhae tasawajani nebiyu nebigu waa guursaday sala allahu alay wasalam walxal naxnu annagu xalaalaani aan laba xalaala nahay aanna camal ku jirin bisarifa bay weliba ku dad meesha sarifa la yidhaahdo ayuu igu guursaday waay ninkan abuu raafic lagu leeyahayna nebigu khaadimu ahaayo waa ninkii safiirka ahaayo u dhexeeyey nebiga iyo gabadhan labadoodiba waxay leeyihiin annagaa ka warqabno guurku macnaha muxrimnimo kuma dhicin xalaalbu ku dhacay rawaahu abu daawuud wa muslimun wa tirmidiy wa lafduhu wuxuu ahaa tirmidi lafdigiisu tazawajaha nabiyu nebigu waa guursaday gabadhaa sal alla alay slam walcaluwa nebigu xalaalunoo yahay wa banaa waa dhisa nebigu maxaa gabadhaas xalaalan isagoo xalaala wa maatad gabadhi waa dhimatay bisarifa meesha sarifa la yidhaahdo ayay ku dhimatay gabadhi waa meeshii lagu guursaday waagi hore waagii dambe meeshii iyadoo la marayay dhimatay wa dufinad misna lagu aasiyey bilmakaani makaan alladi makaankaasoo dakhala bihaa nebigu ku dukuulay fiihi makaanka dhexdiisa meeshau nebigu ku dhistay oo lagu siiyey ayay ku dhimatay laguna aasay sidaa weeyaan markaas fa huwa mawduucun mubaarakun bay yidhi sheekhaani waa nin weyn waa makaan barakaysan bay yidhi meeshaas min maxaasin istadfi bay ka mid tahay waxyaalahaas waafaqay oo meesha lagu aasay lagu bixiyey lagu caruusay intii oo dhan waxyaalaha markaan loo ogolayn dee waxaa ka mid qofka muxrimka ah nikaaxaas baa ka mid ah waxyaalahaas o dhan qofku waa inuu ka fogaada marka way waxaa kaloo la rabaa qofku miiqaadka inuu ka soo xirto musdelifeyna waxaa dira walow hal biriksa ha ka dhig ilaahay ha ka dhige niska dambe oo habeenkaas ma garanaysaa tobanka buuraha inuu ganto mina inuu sida ku baryo ayaamu tashriiq waxyaalahaas oo dhan way waajibaadka xajka maxaa ka mid a sacyi buu kani ku dara cinda alxanafiya laakiin wadata sacyi beena sabaal maroti buu waajibaad ku dara laakiin adugu waa taqaana dee arkaanta xajka xalqigay timahoo la gaabiyey dawaafi saci way marka aimadaas ku khilkhilaafsan waxyaalaha maaragtay waajibaadka qolaba in bay ka dhigtay iyo waxyaalaha ka waajibaya laakiin madhabka imaamu shaaficida waa garanaysaa arkaanta xajka iyo waajibaadku waa kala duwan yihiin wixii arkaan waxaa la yidhahda haddii qofku ka tago aysan wixii asaxayn ilaa in lala yimaado mooyaane waajibaadkuna wixii haddii laga tago waxa weeyaan dhiig qofku bixinayo laakiin xajkiisa u jiro lilmuxrimi qofka muxrimka waxa u ahaaday oo u bannaan algusl ama alqasl qubays walxijaama toobin walkuxl indhakuul waa iska qubaysan karaa waa istoobi karaa waa indhakuulan karaa waa loo ogolyahy can abi ayuuba radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi ra'aytu nabiya baan arkay sala allahu calayh wasalam yaqhtasilu nebigu isagoo mayranayo wa huwa nebiguna muxrimun uu yahay waa iska qubaysa nebigu wa xaraka ra'sahu labadiisii gacnood buu dhaqdhaqaajiyey biyadayhi saxaabigaani abi ayuubku labadiisa gacnood fa aqbala bihimaa waa soo qaabiliyey saasuu gacaninta madax saa u saaray saa u soo qaabiliyey wa adbara waa daba waa daba jeediyeyoo xaggoo misna gacanhiisaan yidhi wa qaala wuxuu yidhi saxaabigaani abi ayuub haakadaa sidaasaan ra'aytuhu ku arkay oo nebiga sal alla alay wasalam yafcalu isagoo samaynaya rawaahu halaa saasaa nebigu lahaa marka arrintu waxay ku timi ibnu cabaas iyo miswar baa iskhilaafay nebigu muxrimku madaxa ma dhaqi karaa mise ma dhaqi karo abi ayuub baa cid loo dira abi ayuubna waaba soo adkeeyey arrintii waa soo sheegay kayfiyadii xataa nebigu madaxa u dhaqi jiray buu sheegay can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi ixtajama nebiyu nebigaa istoobay sala allahu alay wasalam wal huwa nebigu muxrimun uu muxrim yahay bilaxyi jamalin meesha laxyi jamal la yidhahdo isku tooba hamoodin macnaha neef geela laheen laftiisa looga jeedo laxyi jamal waa meel waxa weeyaan waddooyinkaas maka loo qaado ka mid a fii wasadi ra'si buuna iska toobay nebigu madaxa dhexdiisa wasad waa la saasaa loo wada kordhigayaa wasad sababtu waxa weeyaan shayga muttasilul ajzaa xubnihiisu xiriiraan jusaskiisu waa loo kordhigaa wasadka sida daaroo kale wasada daari wasada ara'si iyo wixii la midaa la yidhaahdaa shayga mutafariqul ajza'a oo kala tegtegsan yihiin jusaskiisu waa la reebaa sida maalan annaas iyo dawaab iyo wasda annaas dadka dhexdooda aad leedahay wasda waa reebaysaa wasda dawaab saasaa loo reebaa taas marka kalena waa la kordhiga rawaahu alkhamsa nebigu waa istoobi jiray wazaada abu daawuud wuxuu yidhi nebigu wuxuu riwaayadiisu ziyaadisay min daa'im baa nebigu iska toobay xanuun xanuunkaasoo kaana bihi nebiga ku sugnaa can cusmaan radia allahu canhu can inabiy sala alla alay wasalam nebiga wuxuu ka wariyey fi rajuli nin fi xukmi rajul idaa shakaa caynayhi markuu labada indhood ka sheegto walxaluwa muxrimun oo muxrim yahay ninkii indhaha ka xanuunsaday isagoo muxrimah dammadahumaa bay yidhi xukunkaana laga wariyey dammadahumaa wuxuu ku dharoobayaa yaa bisabiri geedka sabirka la yidhaahdo ayuu ma garanaysaa dacar taas sibir weeyaan dacartaasu ku waxaynaya sibir baa hadda la iska dhahaa waay waa daawo caana sabirku marka indhaha qofku waa iska daaweyn karaa waxa udgoon haddaysan mar ahayn waana istoobi karaa waana qubaysan karaa ama qabowsi ha noqoto ama isnadiifin laakiin madaxa waa inuusan xoog gacnaha u marmarin sababtaa intiba soo go-aan lama rabo mar hadduu camalkan ku jiro can cumaan waxaa laga rawaahu alkhamsatu ila albukhaariy alhlaalu min almiiqaat miiqaadka oo laga soo xirto ihlaal codka kor loo qaaday ahaan jir hadda xirashaa looga jeedaa xaji ama cumro la soo xirto ama labadaba miiqaad waa in laga soo xirto meesha loo xariiqo loogu talagalay waayo marka waa inay niya tahay laakiin niyadu waa maxay rugniga koowaad oo xajka weeyaan carafo waa in la istaago waa arkaanti dawaaf waa in kacbada la dawaafo sacyi bayna safaa walmarwa arkaanulxaj wa taas cinda maalikin wa axmed wa shaafici shaafici baa ku daray ama xalqiga waxa weeyaan iyo xalqi buu yidhi ama taqsiir waa iyaday ku ahayd macnaha ahay haddii dee sidaa lagu qowlo weeyaan waana in la kala tartiibiyo carafa horayso dawaafka idaafaaduhu ku xigo dawaafka sacyiga macnaha isna dawaaf waa la dhahaa qaabkaasa loo kala horumarinaya can zayd bni haabitin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi ra'aytu nabiya baan arkay sal alla alay slam tajarada nebigu isagoo tajarudo isdhartiray liihlaalihi isku tajarudiyey xirashadiis waqta sala waana maydha nebigu rawaahu tirmidiy waxasana tajarad waa maxay dharkii caadiga ahay waagi hore nebigu qaadan jiray iska la iska dhigaya laba goob aa meesha la xidhanaya haddii rag la yahay tajarad waa istajarudiyo waa isdhartiray weeyaan markaa dharkii caadiga ahaa weeyaan dhar kaloo qaadanaya waana la qubaysanayaa intaadan xihan can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tihi kuntu waxaan ahaa udayibu rasuula allah rasuulka ilaahay tii u diibisay udug u marisa sal alla alay slam liixraami xidhashadiis qabla an yuxrima intuusan xidhan horteed oo xirto horteed intuusan xidhan udgoon baa nebiga marin jiri walixillihi xalaalowiisana udug baa nebiga marin jiri qabla an yaduufa bilbeyti beytka intuusan dawaafin a beytka intuusan dawaafinna waa u samayn jiri waay markaa waa maxay taxallulka awalkaa mar hadduu dhaco jamratulcaqaba la turto dawaabkiina weli kuu harsanya timihaa soo jadha ama soo xidhay taxallul awal sooma ahayn taxallul awal baa kuu dhacaya xajka waa garanaysaa dumarka waxaan ahayn waa loo ogolaya markaa ninkaas xajka jooga wa fii riwaayatin waxay ahayd kaanii waaba anigoo anduru fiirinaya ilaa wabiisil miski miskiga iyo uduga dhalaalkiisa iyo bilicdiis fii mafriqi rasuulillaahi rasuulka ilahi sal alay slam mafriqis madaxa macnaha kale bartankiisa kale roganka timaha walxaluwa nebigu muxrimin yahay weli waa muxrim macnaha laakiin taxallulka awalka ahaabaa dhacay marka nebiga meeshaa timuu ka kala rogmaan ilaa nebigu timaha saan u kala rogan jira marka uu shallaysanayo sidaa ma garanaysaa culimada qaar iyo hadda timaha u kala rogtaan qaabkaasoo kale macnaha ayuu samayn jiray marka waxa weeyaan halkaasaan maaragtay bilicda iyo waxaana iyo dhalaalka ayaan dareemi jiray uduga aan u mariyey calayhi الsalaatu wasalaam udgoona marka waxaa sunaa qofku jirka inuu nadiifiyo inuu maydho udug inuu isticmaalo intuusan xidhan intuusan xidhan udugaas ou isticmaalo hadhow hadduu weli soo uraya dhib ma leh jirka inuu mariyaa fiican dharka xoogaala la isku haya wa qaala anasun wuxuu yidhi radi allahu canhu salla nebiyu nebigaa tukaday sal alay slam aduhra buu ku tukaday salaadda duhurka bilmadiina arbacan xaaluu yahay duhurkaas arbacan xaaluu yahay afar ragcadood walcasra buu tukaday nebigu bidulxulayfa ku tukaday dulxulayfa ragcatayna xaaluu yahay casarka laba ragcadoodna dulxulayfa anaa magaaladaan oo kale madiine ka soo qaad duhurkii baa la tukaday waa la negiyo musaafir weli lama noqon markii laga baxo wax yara la socday toban kilomitr meelahaasaa lagu tilmaamaa inay tahay dulxulayfa waxaan badnayn wey na waxa weeye musaafir baa qofku galay laba ragcadood baa nebigu tukaday calayhi salaatu wasalaam uma baata nebigu waa bariyey bihaa dulxulayfa ku hoyday xataa asbaxa ilaahu ka waaberisay falamaa rakiba raaxilatahu markuu daabadiisi fuulay hashiisii oo la waaberisay oo wastawad ay la kor noqotay bihi nebiga oo fuulay ahalla markaasoo xirta daabadda markuu dusheeda fuulay ayuu talbiyada ku dhawaaq oo xidhay rawaahumaa waxaa wariyey labada xadiid ba alkhamsa shantii baa iskugu tagtay waa wada weriyen weeye can ibni cabbaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi indalaqa annabiyu baa tegey sala allahu alay wasalam min almadiinati buu ka tegey bacda maa tarajala intou shallaystay ka bacdi wadahana bacda madahana intou subkaday ka bacdi oo oo macnaha iska saliidaysay oo walabisa bacda maa labisa intuu xidhay isaarahu hoosguntidiisii iyo weridaa'u garbaridadkii waa go'y huwa nebiga iyo wa asxaabuhu nebiga iyo asxaabtiisii sala allau alay wasalam a baa sidaa macnaha wada sameeyeen way falam yanha nebigu ma nahyino ma diidin can shay-in shay xaggiis oo min alardiyati go'yaashii la huwanayay ah iyo wal usuru hoosguntayaashiiah taasoo tulbasu la xidhanayo mare hoos laga qaataya mid kor laga qaato oo go'a ma diidin ila almusacfarata midda ma garanaysaa la zacfaraaneeyey mooyaane allatii taasoo tardacu ku dhegaysa ama ku limbaxaysa cala aljildi haragga iyo maqaarka marada marka la gashado zacfaraankeedii iyo midabkii jidhka ku harayo oo ranjiyeynaysa oo ku dhegaysataa mooyaane inta kale nebigu ma diidin fa asbaxa nebigu waxuu waaberisay bidilxulayfati dilxulayfa ayuu ku waaberisay rakiba raaxilatahu wa koray ama fa rakiba raaxilatahu haddaa faa ku dari kadhid xata stawaa ilaa u ekaaday nebigu cala albaydaa'i meesha baydalay oo ka kor noqday ahalla markaasoo xirtay huwa isagaa xirtay iyo wa asxaabuhu iyo asxaabtiisuba way xirteen nebiga calayhi salaatu wasalaam albaydaa waa buur halkaa ku taalla waqallada nebigu waa u qoor xidhay budnahu hadiyadiisi geela waday geel iska hadiyada baa nebigu wuxuu u kaxeeyey xaramka geeli calaamad baa loo yeelayaa si a loo garto xoolo inay yihiin xaramka u socda mar haddii calaamadaa loo yeelo cid dhacaysa iyo cid xadaysa iyo cid ma garanaysaa ma jiro qofkii arkaa xataa waa ka leexanaya wadaalika arrinkaasina likhamsin shani baqiina shantu ay baaqi tahay weeye min dilqacda bisha dilqacda la yidhaahdo markay shani ka harsanayd bay ahay faqadima makata hadhowna makow galay liarbaci layaalin afar beri khalowna ay tageen min dilxija saana wax loo tiriyaa bisha inta yaroo hadha baa la sheegaya shan baa ka hadhay baa lagu leeyay shan iyo labaatan bay maraysa lagu dhihi maayo shan baa bisha ka harsanayd tan kalena tirsiga yaraabaa la maraye liarbacin khalowna afar baa ka tegey min dilxija bisha dilxija la yidhaahdo marka intee beri wey shan bishii hore ka hadhay iyo bishaan afar sagaal beri baa nebigu maka iyo madiine u kala socday calayhi salatu wasalaam hadda saacadaha loo kala soconayo fa daafa ma dawaafay nebigu bilbeyti beytkiibuu dawaafo wa sacaa bayna safaa walmarwatina waa saciyey walam yaxilla ma xalaaloobin maxaa dhacay lannahu nebigu saaqa wuxuu kaxeeyey alhadya hadiyo wado hadiye mar haddoo wadana bas weeyaan hadiy uma nazala nebigu waa degey laakiin dawaafkiiyo sacyigiibuu sii hormarsada nazala waa degay biaclaa makata maka korkeeda cinda alxajuun meesha xajuun la yidhaahdo hadda meel oo gaariyaasha iyo ka baxaan iyo waxaasaa laga sameeyey oo mawaaqif sayaaraat lxajuun baa lagu leeyahay meesha gaariyaasha xajuun ay ka baxaan meel booseejo weyn oo qaarna kor u dhisan yahay qaarna hoos bay ka sameeyeen laakiin waa aag dhan oo ma garanaysaa intaa keliya aan ahayn halkaasaa nebigu deg walhal huwa nebiguna muhillun bilxaji xaj uu xidhan yahay calayhi salaatu wasalaam qabuura halkaa jiro oo iyaguna qabuuro ku yaallo oo maqbaratu macnaha xajuun la yidhaahdo oo meel almucallaad la yidhaahdo almucalla agteeda ah way hal mayl iyo bar mase xaraamka u jidha ama kacbada waa iska maka gudaheeda hadda waaya walam yaqrabilkacbata kacbada uma dhowaa nebigu bacda dawaafi dawaafkiisii ka bacdi bahaa iyadoo dawaafay xataa rajaca ilaa ka soo noqday min caraf carafaa la aadi marka sagaalaad waa la maqan yahay sideedaad sagaalaad tobnaad baa la imaanaya wa amara asxaabahu nebiga asxaabtiisa wuxuu amray an yaduufuuna iyagu ina iyagu inay dawaafaan bilbeyti beytka wa bayna safaa walmarwatin ay dawaafaan uma yuqasiruu ay timaha gaabiyaan uma yaxilluu ay xalaaloobaan iyagu iska xalaalo cumro ka dhigaa la yidhi cumrays xalaalooba waaya timaha la xiiri maayo inaan waxaa fiican aan cumrada timaha la xiirin laakiin la gaabiyo si aad hadhowtid dhowr ber ka bacdi xajka markaa ka soo noqotid timaha xiiri ka dhaawo heshid xajkaa la xiiraya wadaalika arrinkaasina wuxuu liman lam liman buu u ahaaday lam yakun macahu maciisa uusan ahayn badanatun hadi badanadaasoo qalladaa u soo qoor xiray geel oo soo calaamadiyey ninkaan wadin weeyaan ninkaasaa iska xalaalooba cumraha ku xalaalooba waman kaanat macahu maciisa ninkay tahay imra'atuhu xaaskiisu fa hiya imra'adaasi lahu isaga xalaalun bay u tahay ilaawal waa loo diidanaa ilaa waa xalaalooba inta xajka laga gaarayo wadiibu uduguna waa u xalaal wathiyaabu dharkii gudnaana waa u xalaal wax kastaa xalaalo ah weeyaan waa awal u banaanaan lahaa rawahu lbukhaariy can caaishata radi allahu canha qaalat waxay tihi dakala nebiyu baa galay sal alla alay slam calaa dubaacata gabadha la yidhaha dubaaca binta zubayr a zubayr qaabkaa loogu dhawaaqo siyaalo kalena waa la sheegay gabadhaasaa nebigu usoo galay calayhi salaatu wasalaam faqaalad waxay tihi yaa rasuula allah inii uriiddu waxaan doonayaa alxaja wa ana aniguna shaakiyatan waa yare iska xanuunsana bal ka warran xanuunku waxaan ka baqay anoo xaj xirtay in ma garanaysaa hadhowti igu soo ziyaado faqaala nebiy baa yidhi sal alla alay slam xujii xajii xajkaa ka baaqanin washtaridii shardina xidho sharad gal sharad shardi waa maxay shardigu waa kana waquli waxaad dhahdaa allaahuma allahyow maxilli xalaalowgaygu maxilli makaanu xalaalowgaygu xaysu xabastani meesha igu xabisid weeyaan meeshaan ka dhaqaaqi waayo hadhow saan xajka u wado hawshiis aan dhaafi waayo ilaahu shardi waxaa xaj baan galay laakiin inaan ku xalaaloobo meeshaas shardigaasaa u xidhan meesha igu xabisid markaan marayo aan wadi waayo xalaal baan wa kaanat gabadhaan waxay taxta almiqdaad bin alaswad miqdaad bin aswad baa qabay rawahu lkhams marka zubayr zubayr bin cabdilmualib waad garataa malaynaya nabiga abiis waa moxamed cabdullaahi bin cabdilmualib nabiga abiis waa cabdullahi bin cabdilmualib waa adeerkiis gabadha marka shardigaana xidhatay qof iska culus bay ahay xanuun hadduu yimaado xalaal baa noqday bay ka dhigantah shardigan maxaa ka faa'iidaa waxaa ka faa'iidaa xalaal bay qofku noqonaysaa haldhow hadday xanuunsato dhiigna lagama rabo iyo kafaare iyo fidi wa calaa haada shaaficiyu wa axmed imaamu shaafici saasoo qaba atalbiyatu talbiyadii ereyada lagu talbiyeysanayo iyo fadliga ay leedahay goorta la talbiyeysanayo waa markaa xajka xidhati laga bilaabo ilaa jamrat alcaqaba buurta maalinta tobnaad la tuurta aa ka tuuranaysa ama waa markii cumrada la xirto xagga cumrada ilaa xajarul aswadka aad ka salaamayso dawaafka aad ka bilaabayso hadday cumrata talbiyadu waa sun talbiye keliya xajka laguma xirto horta waa inaad niyeysatid markaasaad talbiyada ku dhawaaqaysa nabigaa talbiyeysay calayhi salatu wasalaam khuduu canii manaasikakumna waa yidhi war camalka aniga iga dayda iga qaata can ibni cumar waxaa laga wariyey radi allahu canhum ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam kaana wuxuu ahaa nebigu ida sawad hadday la ekaato la kacdo bihi nebiga raaxilatu la kor noqoto qaa'imatan xaalay tahay mid taagan cinda masjidi dilxulayfa masaajidka dilxulayfa la yidhaahda agtiisa waa miiqaadkii reer madiinaade ahalla markaasow xihan jirado ihlaal talbiyada macnaa ku dhawaaqi jira faqaala wuxuu dhihi jiray labayk allaahuma labayk لبyk لا شhريiكa لka لبyk إن الحمد والنicمة لk والملk لا شhريiكa لk رwاه الخمس لبyka ilaahy ku ajiibe اللهuma allahyo لبyka ku ajiibe لبyka ku ajiibe laa شhariika lak ilaahay wax ilaahnimada kula wadaagsadana ma jiraan لبyka ilaahay ku ajiibay oo ku ajiibay oo ku ajiibay wey waa iska daba noqod waa duco fadli badan oo cajaa'iba laakiin dadkaa dexajinaya qaar badan bay ku adagtay la meesha dad waaweyn iyo odayaal iyo waa dad baa aadaya moogta marka qaar baa xataa soomaali loogu qoraayo markaas xataa dee soomaaligan ama aan aqoonin oo qoraalkii kicin karin amaba aan ku dhawaaqi karin talbiyadaana waa cajaa'ib ina alxamda mahad wanicmata nicma laka adaa iskale ilaahayo walmulka mulkina adaa iskale weeye lakaa kugu jidha laa shariika lak ilahnimo wax kula wadaagsadana ma jiraan rawahu alkhams labba waa iska suuratu tafniya weeyaan waxaa looga jeedaa hadda laba loogama jeedaan badin ku ajiibay oo ku ku ajiibay oo ku yeelay oo waka ijaaba bacda ijaaba ilaahay daacadaadaan ku sugna aa sidaa weeyaan marka dee nabiyullahi ibraahim baa ducadiisi la ajiibaya yeeridiis isagaa yidhi dee وأdn في الناaس ba lgu yidhi بالxج yأتوuka رiجaaلا وعalى كuلi ضامir yأtiina min كuلi فjin camiiq meel kastoo fog bay ka imaanaya la نeبi ibraahim baa markaa dadkii wii allaal wii ajinaya waagaas wixii nebi ibraahim ajiibey weeyaan qofkii mar ajiibay hal mar buu xajin ka badan qofka ajiibey inta u ajiibay buu ajinaya ama iskugu xigeen ama haku kala tagsanaada وزaada غayr الbخaariyi bukhaari kayrkii wuxuu ziyaadiyey وkana iبn cmar wuxuu ahaa radi allahu canhu baa yaquulu ka yidhahda kaana cumar wuxuu ahaa ibn cumar baa isna sii leh cumar baa wuxuu ahaa yuhillu waa abih kii xidha biihlaali rasuulillahi ku ihlaalan jiray oo ku talbiyeysan jiray nebiga talbiyadiis sal اla alay slam oo min haulaa ilkelimaati kelimaadka ah ta haddaan soo marnay wey wayaziidu wuxuu ziyaadin jiray labayk allaahuma labayk ilaahayow ku ajiibe labayka ku ajiibe wasacdayka ha ilaahayo kuu degdegay sacdayka liibaantaada ilaahay kuu degdegay waalkhayru khayrkuna fii yadayka ayou ahaaday a laba gacnood hamoode oo magacnadaas ka maaragtay gacnaha taqaanida waxaasoo dhan maa waalkhayru khayrkuna fii yadayka ayou ahaaday adoo awooddaada ku jira labayka ilaahayo ku ajiibay waraqbaa'u jerintu ilayka xaggaada ayay ahaatay ilaahayow waxa weeyaan adaanu khayr kaa jerinaynaa waalcamal camalkuna isna ilayka xaggaadoo ahaada camalkaan samaynaynana liajlika isnaa waa adiga dartaa weeyaan saasun baa la leedahay maa xajajkii hore waa wakaad waa de waa la akrin jiray laakiin hadda labaykada horaan baa laiskaa gaabsaday labayk allaahuma labayk labayka wasacdayk waalkhayru fii yadayk waalkhayru fii yadayka labayk wاlragbaau ilayka wاlcamal wakaas can saa'ib alansaariy radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alay wasalam kaa qaala wuxuu yidhi aataanii jibriil baa iyimid calayhi salaam faamaranii wuxuu i amray an aamura asxaabii asxaabtayda inaan amro iyo waman maci nebigu wuxuu leeyihi jibriil wuxuu i amray asxaabtayda inaan amro iyo dadka ila jooga an yarfacuu aswaatum codkooda kor inay ugu qaadaan bilihlaali sawdaynta ihlaal sawdayn baa looga jeedaa aw amase bitalbiyati waa isku midun ama talbiyada rawahu asxaabu sunani wasaxaxahu atirmidiyu can abi bakrin asidiiq radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alay wasalama su-ila waa la weydiiyey ayulxaji xajka kiiseeba afdalu fadli badan xajka qaabkee ugu fadli badan kee ugu fiican qaala wuxuu yidhi alxaju wاthaju kaasaa ugu fiican xaj waxaa ugu fadli badan alxaju kan codka kor loo qaado talbiyada ilaa waa shicaaru lxujaaj xujaajada calaamadda lagu garto meel kasta laysla dabamaraya kelimadaa weeyaan labayk allaahuma labayk taun baa lasla isla wada qaadaya alxaju wey waa codka oo talbiyada kor loogu qaado wاthaju iyo kan dhiigga badan la daadiyo oo hadyiga la gowraco masaakiinta xaramka wax la siiyo waka can sahlin radi allahu canhu can الnabiy sala اllau alay slam qaala nabig wuxuu yidhi maa min muslimin ma jiro muslim kaasoo yulabii talbi talbiyeysanaya ilaa haddii qof talbiyeysto labbaa waxaa kaloo talbiyeysta man makhluuq man makhluuq can yamiinihi midigtiisa ahaaday wa can shimaalihi bidixdiisa ahaaday oo min xajarin dhagaxa ow shajarin geeda ow madarin dhooba makhluuq sama waxaas wax allaala wixii makhluuq dhinacyada ka jira talbiyadaas iyana adaan maqlayn waa kula talbiyeysanaya xataa tanqadica alardu ilaa ardadu soo go'do min haa hunaa wa haa hunaa halkaa iyo halkaa ilaa ka soo dhamaato midig iyo bidix wax allaala wixii halkaa kaa jira dhagax iyo dhir iyo geedo waa kula talbiyeysanaya xagga wixii kaa jira sidoo kale haa intaas ilaa dhulku xagga iyo xagga ka soo dhammaado ilaa dhulku meel buu ku dhammaada adaan gaarin meesha ku dhammaada marne rawaahuma tirmidi ilaah baa og moogta waay athani laa dacna fii bayr xadiidka labaad meel laga duro ma leh wala waluna qariib haa nin baa tirinayay kutubta habeen dhowta ka dhaysanayay markaasu wuxuu leeyahay kutubta oo dadka loo dardaarmi laha markaasaa intaa warqad loogu soo qoray kitaabkan baa warqad loogu soo qoray taajuljaamici lilusuul kaasuu leeyahy wallahi anugu kitaabkaasa dee axaadiisa iyo waka axaadiisu maxaa wakaasa waa axaadiisii isagaaba kuu caddaynaya kii xasana waa lagu sheegay kii saxiixa waa wuxuu ku leeyahay tirmidi iyo abu daa'uud iyo nasa iyo aad axaadiistiisa ka mid oo usuul khamsa u ka soo qaato kuwaasna xadiidkii sixadiisa iyo wixii lalama socon karo oo waka dee kuwaa laftooda soo kuma qornayn xasanka iyo saxiixa iyo daciifku waa ku qoranyihin daciifka dee ka carar maaha ilaa daciifka laftiisa loo loo baahan yahay in la barto xataa iska daa kuwa beenta ee xadiidka mawduucaba kutub laga qoro lagu ururi si looga digtoonaado waay kan kalena waa qariib ba yidhi walakinahu litarkiib saasuu kugu sheegay markii dambe u taas buu yidhi waa nin wuxuu yidhi shiikaa qoray oo ma garanaysaa culamaau tasawufka iyo ma garanaysaa ka mid ahoo waka can ibni cabbaasin radi haddaadan fanniga aqoon buu yidhi can ibni cabbaasin radi allahu canhu ana nebi sala allahu alay wasalam ardafa alfadla fadli ninka la yidhaahdo intaasuu cillo uga dhiga markii dambe ardafa wuxuu nebigu fangeliyay alfadla fadl nin la yidhaahdo waa in cabbaas min jamcin meesha jamc la yidhahdo ma taqaan waa musdelifo jamcda jamciyo musdelifo waa isku mid ogow musdelifo ka soo fangeliyey ilaa mina laga soo gaarayay fangelin waa maxay daabadda meesha hore qofka markuu fadhiisto inaa daabaddaa watay gadaal dhabarkaada qof fadhiisisid fangelin baa la yidhaha gadaal buu kaa fangashay wa akhbarani alfadlu fadl oo markaa nebiga la socda wuxuu ii warramay ibnu cabbaas baaba xadiidka warinaya waa walaalkii ana nebiya sala allahu alay wasalam nebigu lam yazal inuusan ka zulin yulabbi inuu talbiyeysanayo xataa ramaa ilaa u ka tuurtay jamrat alcaqaba jamrat alcaqaba buurta maalinta tobnaad baa keligeed la tuuranayaa toddoba dhagax bes talbiyada halkaas ku dhammaata dad kaloo ad iska sii wadaya waa arkaysaa dee aan waysan la socon moogta halkaas ku dhammaata rawahu larbaca marka xaajigu waa iska talbiyeysanayaa ilaa uu buurta ka tuuranayo haddau tuurto talbiye ka dambaysa ma jidho qofka cumrada ka war waa kana isaguna waa wacan can nebi sal la alay slam qaala nebigaa yidhi yulabi lmuctamiru qofka muctamirkaa waa talbiyeysanayaa xataa yastalim alxajara ilaa u dhagaxa ka salaamayo dawaafka markuu bilaabo buu joojinaya ilaa iyada camalkeeda waa iska kooban yahay waa saacado yar wey rawaahu abu daawuud watirmidiyu wasaxaxahu waana saxiix yar iyadu dee hal hal taxallul bay leedahay cumrada hal taxallul bay leedahay xajkaa laba taxallul leh albaab raabic baabka afraadi fii anwaaci nusuki nusuka iyo camalka noocyada loola yimaado ayuu ka hadlayaa iyo wa acmaalih acmaasha lala imaanayo oo dawaaf iyo sacyi iyo carafe istaageeda iyo musdelife iyo buuro ganasho iyo timaxiiridii waxaasoo dhan baa acmaal baa la yidhaha aqwaalna waa leey marka anwaacdu waa saddex ifraad tamatuc kiiraan culimmada waxay ku ijmaaceen saddexda noocba inay bannaanta waxay isku hayaan culimmada un keliya kee fadli badan imaamu maalik iyo shaafici waxay leeyihiin ifraadkaa ugu fadli badan qolo kale tamatucaa ku xiga kiiraankaa ugu dambeeya qolo kale waxay leeyihin imaam axmed baa ka mid eh tamatucaa ugu fadli badan qolo kalea leeyahay kiiraankaa ugu fadli badan saxiixu waxa weeye ifraadkaa ugu fadli badan tamatucaa ku xiga maxaa yeele mid kasta waa camal gaar baa camalkii loola imaanaya cumradiibaa hormaraysa tamatuca xajkaa kuu dambeeya ifraadkuna xajkaa hormaraysa cumradaa kuu dambaysa sidaa weeyaan midda kale nebigu markii hore ifraad buu u xirtay markii dambena qiiraan buu ka dhigay calayhi salatu wasalaam ilaa hadyu wade ummaddana inay bannaanta raba inuu u sheego tuso khulafaau raashidiinna ifraad bay u xajin jireen weliba waxay u arki jireen inuu isaga ugu fiican yahay xagga iyo markaad tagtid dadku u khasbayaa jira illaa waa ilaa tamatuc iyo wakaa ifraadka tamatuc waa u dhib yar yahay laakiin ifraadkuna layskuma hayo inuu fadli badan yahay wuu kuu bannaan yahay waan uga jeeda can caaishata waxaa laga wariyay radia allahu canha ana rasuul اllahi sala اllah alay wasalam afrad alxaja nebigu xajki waa ifraadiyey rawahu alhamsa ila albukhaari walafdu muslim waxa u ah ahalla bilxaji wa xirta mufradan xaalu yahay marka waa maxay nebigu xajku xajiyey ma ifraad buu xajiyey maya waa markii hore xirashadii hore wey ama markii dambe qiiraan buu ka dhiga wa canhaa caaisha waxaa laga wariyay qaalad waxay tihi kharajnaa maca nabiyi baan baxnay sal alla alay slam caama xajat ilwadaa sagootiga xajat ilwadaaca xajkiis sanadkeedu fa minaa waxaa naga mid ah haddaan saxaabada nahay man duul ahalla xirtay bicumratin wa minaa waxaa kaloo naga mid ahaa man duul ahalla xirtay bixajatin xajka leeya xajiga wa cumratin cumro wada socda wa minhaa waxaa kaloo naga mid ahaa man baa naga mid ahaa duul ahalla bilxaji xaj kaliya xirtay wa ahalla rasuulullahi rasuulka ilahi isagu waa xirtay sala alay slam bilxaji xajka ayuu isagu xirtay calayhi salaatu wasalaam waay xaj kaliyaa nabigu xirtay bay ku leedahay saxaabada waa la dergeliyey qofkaan hadyi wadin waxaa la yidhi cumro ka dhig nebiguna xaj iyo cumru isguda geliyey qiiraan buu ka dhig caaishadan xataa markii dambaa walaalkeed cabdiraxmaan lagu daro waxaa la yidhi tanciimkeeyo xagga cumro uga soo xir markay xajiday wadaac waxaa loogu magacaabay xajkan nebigaa dadka sagootiyey isaguna xajka dib uguma soo noqon isagaaba sii sheege waxaa lagu yidhi waxaa laga yaabaa sanadkaygan kabacdi inaynaan kulmine markuu khudbaynaya nebigu khudbada u akrinayay iga qaata camalka kaasuu u sheegaya nebigu rawaahu alkhamsati ilatirmidi maya fa amaa man ahalla qofkii xidhay bilxaji xaj aw jamaca jamciyeeyey alxaja iyo walcumrata falam yaxilla ma xalaaloobin xataa kaana yowmu naxri maalintii dhuundhowga ama yoomu tobnaad ilaa laga gaaray ciidda ma xalaaloobin ilaa maalintaasoo isagoo la imaan karaa dawaafkii iyo buurihii iyo waxaas rawahu khamsat latirmidi hadigiina xalaaloobaya wa fii riwaayatin lijaabirin waxay ahla nabiy baa xirtay sal alla alay slam iyo asxaabuhu bilxaji xaj bay xirteen mufridaan oo keli ah fiiriya marka lambar afar ama lambar shan shantii mabow meel kale u ka tuura intou shan qabto ikhtalafat riwaayaatu lasxaab asxaabtu riwaayaadkooda waa iskhilaafeen nebiga xajkiisa ku saabsan calayhi salatu wasalaam qaar waxay dhaheen wuxuu ahaa qiiraan qaar mufrid qaar tamatuc waxaasoo dhan caaisha iyo ibnu cumar iyo jaabir iyo ibnu cabbaas rawow alifraad